bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlahi rab العaalamiin والصlaaةu والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibh watarضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda soddonaad ee suuraة الnaxli allah waxau ihi subxaanه wqiila lladiina اtaqw maada أnzla rabkm qaluu khayra liladiina axsanuu fi hadihi اdunyaa xasanة waladaaru اlآakhirati khayr walanicma daaru اlmuttaqiin allah waxa u ihi subxaanah waqiila waxa lagu yidhi liladiina kuwii waxa lagu yidhi itaqow ilaahay ka cabsaday ee mutaqiinta ahaa maadaa maxay buu anzala soo dejiya rabbukum rabbigiin qaaluu waxay yidhaahdeen mutaqiintii khayraa ay anzala khayraa ilaahay khayr buu soo dejiyey liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey fii haadihi tani addunyaa ee adduunyada ah kuwii ku samafalay ee af iyo adin iyo qowl iyo ficilba wanaagga ku sameeyey waxaa u sugnaaday xasanatun xaalad wanaagsan oo nolol wanaagsan ee xayaatun tayiba waladaaru laakhira daarta aakhiree dambe ayaana khayrun uga khayr badan wanaaggan adduunyada oo dee jannada iyo abaalka ku sugaya ayaa ka weyn waxay adduunyada kula kulmayaan wala nicma waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday daarulmuttaqiina kuwa alla ka baqa daarta iyo hoyga ay u hoyanayaan ayaa nicmo lahaaday jannaatu cadnin nagaadi jannooyinkiibaa nicmo lahaaday ka bedel ama waxaabaad ka dhigtaa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay oo hiya daarulmuttaqiin daarta iyo hoyga muttaqiintu jannaatu cadnin waa jannooyin lagu nagaanayo yadkhuluunahaa waanay gelayaan jannooyinkaasi oo tajrii waxa qulqulaya min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ayaa qulqulaya lahum waxa ugu sugnaaday fiihaa jannooyinkaa dhexdooda waxa ugu sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan kadalik ay midla dalika aljazaa abaalmarintaa wanaagsan ee kuwaa la siiyey oo kale sidaas oo kale ayaa yajzi allaahu ilaahay u abaalmariyaa almuttaqiina kuwa alla ka baqa alladiina muttaqiintaasoo tatawaffaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso oo nafta ay ka qabanayaan tayibiina xaal ay yihiin kuwa wanaagsan oo daahira oo macnaha kuwan la oofsanayaa gaalnimo iyo shirki iyagoo ka daahira oo tayibiin ah ayaa ay nafta ka qabanayaan malaa'igtu yaquuluuna waxaanay ku odhanayaan malaa'igtu salaamun nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaato ama salaamun badbaado aad ka badbaadaan dhibaato oo dhan ayaa calaykum korkiinna ahaatay ku odhanayaan markay nafta ka qabanayaan udkhulu ljanna wa yuqaalu lahum fi laakhira aakhiro markay tagaanna waxaa lagu odhan doonaa udkhuluu gala aljannata jannada gala bimaa bisababi maa shay sababtii ku gala kaasoo kuntuma ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya camalkii wanaagsanaa eed samaynayseen sababtiisa jannada ku galaa lagu odhanayaa alla waxau idhi hal yanduruuna oo miyay sugayaan yacnii kuwan loogu taag waayo diinta iyo iimaankuma waxay sugayaan ilaa an taatiyahum inay u timaado mooyaane ma wax kaley sugayaan almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado mooyaane ay liqabdi arwaaxihim si ay nafta uga qabtaan malaa'igi inay u timaado mooyaane ma wax kalay sugayaan aw yaati ama uu yimaado amru rabbik rabbigaa amarkiisii uu yimaado oo saacaddii qiyaamaba ay dhacdo suurta lagu dhufto amase cadaabbo uu ku soo dego ma wax kalay sugayaan taa mooyaane kadaalika facala aladiina min qablihim alla waxau ihi kadaalik sidaasoo kale ay kamaa facala haaulaa kuwaasi siday sameeyeen oo kale waa gaaladan quraysheede ayaa facala ay sameeyeen alladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey yacnii kuwani siday sameeyeen ayuunbaa gaaladii ka horraysana ay hore u sameeyeen wamaa dalamahum ullah ilaahay ma dulmiin oo kama gardarra markuu kuwaa halaagay walaakiin ha yeeshee kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmiya iyagaa naftooda dulmiyey ee ilaahay ma dulmin fa asaabahum waxa dabeed asiibay kuwaa hore sayi'aatu maa shay xumaanihiisii ayaa ku dhacay kaasoo camiluu ay sameeyeen waxay sameeyeen xumaantiisii oo cuquubadii ka dhalatay ah ayaa ku dhacay oo waxaaqa waxaa ku degay bihim iyaga maakii baa ku degay kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi'uuna kuwa ku dheeldheela yacnii waxay ku jeesjeesayeen ee cadaabkiiyo cuquubadii ilaahay ay lahaayeen cadaabna ma jira hadduu jiro bal imika keen waxay ku dheeldheelayeen ayaa ku dhacay oo ku habsaday alla waxau idhi wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay kuwii ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey waxay yidhaahdeen low shaaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa maa cabadnaa ma baanaan caabudneen min duunihi alla sokadii min shay-in waxba hadduu alla dooni lahaa dee ilaahay sokadii waxba maanaan caabudneene keligii baanu caabudi lahayn marka caqli xumadooda waxay leeyihiin marba haddaanu shirki ku dhacnay ilaahay baa raalli ka oo doonay oo samayntaanu samaynanaa daliil u ah inuu ilaahay raalli ka yahay sidaasay leeyihin caqli xumadooda wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay ee ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey waxay yidhaahdeen low shaaa allah ilaahay hadduu dooni lahaa maa cabadnaa in badan shaa'a sidaynu ku soo barannay mafcuulka ama waxa mashiicadu ku tacalluqayso ama waxa ka horeeyuunbaa laga fahmaa oo waa loo soo qadaraa ama waxa ka dambeeya iminka waxaa laga fahmayaa waxa ka dambeeya oo maa cabadnaa waa cadam alcibaada cibaada la-aanta marka macnuhu waxa uu noqonayaa low shaaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa ay cadama cibaadatina ligayri isaga cidaan ahayn inaanaan caabudin hadduu rabbi dooni lahaa maa cabadnaa maanaan caabudneen min duunihi alla sokadii min shayin waxba naxnu annaku shay kale alla sokadii maanaan caabudneen walaa aabbaa'unaa aabbayaashayana wax kale may caabudeen walaa xaramnaa manaanaan xarimneen min duunihi alla sokadii min shayin ay shay a waxba ilaahay sokadii shayna maanaan xarimneen oo waxyaabihii mubaaxaadka ahaa eenu iska xarinnay mabaanaan iska xaaraantinimayneen allah waxau yidhi kadalik sidaasoo kale ay midla dalika alficil siday kuwaasi sameeyeen oo kale ayaa facala ay sameeyeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey siday kuwani sameeyeen ay ku hadlayaan ayuunbaa kuwii ka horreeyeyna ay ku hadleen ama ay sameeyeen alla waxau idhi fahal cala arusuli rususha korkooda miyay ahaatay ila albalaagu gaadhsiin mooye ma wax kalaa saaran gaadhsiintaasoo almubiinu ay ilbayin cad oo rususha gaadhsiin cad mooye ma wax kalaa saaran waa maya laysa calayhim ila albalaaq oo mar hadday iyagu gaadhsiiyeen dee hidaayada iyo hanuunka qalbiga in loo geliyaa iyaga uma taallo oo ilaahay bay taasi gacanta ugu jirtaa allah waxau idhi walaqad bacatnaa wallaahi laqad bacatnaa waxaanu ka soo saaray fii kulli ummah ummad kasta dhexdeeda waxaanu ka soo bixinay rasuula rasuul oo maxaanu u soo bixinnay an icbudu llaha bian icbudu llaha ilaahay keligii caabuda ayaanu ku soo bixinnay marka anta masderiye laga dhigo ama tafsiiriye ka dhigo oo an icbudu llaha ey ucbudu llaha waxaanu ku soo bixinnay ilaahay keligii caabuda bachiga bimacna alirsaal haddii laga macneeyana walaqad bacatnaa fii kulli ummah ey ilaa kulli ummah ummad kasta waxaan u diray rasuula rasuul oo maxaanu rasuulka ku diray oo macnaha uu xambaarsan yahay iyo dacwadiisu ay tahay an icbudullaaha ey ucbudullaaha ilaahay keligii caabuda ayaanu ku diray rasuulka oo wejtani buu ka dheeraada adtaaguuta waxa lagu xadgudbo duqyaanka sababana ka dheeraada ee taaguutka allah waxau yidhi fa minhum waxa ka mid a haddaba khalqigii iyo dadkii man hada allaahu cid ilaahay hanuuniyey oo risaaladii rasuulka rumaysay wa minhum waxaa ka mid ah man axad baa ka mid ah kaasoo xaqad ay ku dhabowday oo ay ku xaqiiqowday ama ku sugantay calayhi korkiisa addalaalatu baadidu waxaa ka mid a dadkii kuwa baadidu ay korkooda ku waajibtay oo shaqaawo iyo guuldaro loo qoray ee fasiiruu bal socda fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda socda oo fanduruu eega kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwii xaqa beeniyey bal cidhibtoodii dambe siday ku dambaysay bal ordoo eega si aada ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan alla waxau idhi intaxris haddii aad ku dadaasho nebi allow calaa hudaahum kuwan hanuunkooda haddaad ku dadaasho fa ina allaaha alleh laa yahdii ma hanuuninayo man yudilu cidda uu hallaynayo ilaahay ma hanuuniyo ee hallowga loo qoray wamaa lahum umana sugnaanin kuwaa la hallaynayo min naasiriina wax u hiiliyana heli maayaan wa aqsamuu waxay ku dhaarteen kuwii gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa billaahi alle ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag lahaayeen iyo itaalkoodii yacnii halkii ugu dambaysay ayay dhaartii ugu adkayd ku mareen oo maxay ku dhaarteen laa yabcathu llaahu ilaahay soo saari maayo man yamuutu cidda dhimata ciddii dhimata ilaahay soo saari maayo ayay dhaar ku mareen alla waxau idhi balaa waxa weeyaan iska dhaaf inaan alla soo saarayna wuu soo saarayaa oo balaadani waa wa nafyu nafyi ihbaatun oo laa yabcathu llaahu nafyigaas ayaa la ihbaatinayaa oo mar haddii nafyi ka daba dhacay waayo balaa waxay dhacdaa jawaab nafyi marka macnuhu waxa weeyaan ay yubcathuuna waa la soo bixinayaa oo ihbaat buu u dhacayaa wacdan calayhi xaqan ay wacada allaahu lbactha oo usoo qadar ficil nasbiyo wacdanta wacada allaahu ilaahay wuxuu yaboohoo ballan qaaday albactha soo bixinta dambe iyoysa soo saaridda dambe allah ballan qaaday wacdan ballanqaad buu allah ballan qaaday ballanqaadkaasoo calayhi korkiisa ahaaday ballanqaadkaasoo xaqan dhab ah oo aan baaqanayn walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna ma oga oo garan maayaan halka ay dhibaatadu kaga dhacday waa garasho la'aanta liyubayina lahum waxaad u soo qadartaa yabcauhum allah si yacni laamta tacliilkeedu macluulka usoo qadar waxa la sababaynayo oo yabcauhum allaahu ilaahay waa soo bixinayaa dadka oo muxuu soo bixinayaa liyubayina si uu ugu caddeeyo alleh lahum dadka alladii kiisi uu ugu caddeeyo yakhtalifuuna ay isku khilaafayeen fiihi dhexdiisa kay isku khilaafsanaayeen ee bacsiga iyo umuurta aakhiro ee ay isugu khilaafeen dee kuwo rumeeyo oo mu'miniinta ah iyo kuwo beeniye oo gaalada ah kaa ay isku khilaafsanaayeen xaqiiqadiisa si uu ugu caddeeyo ayaa ilaahay soo bixinayaa si ay xaqiiqadu indhahooda hortooda u timaado iyo waliyaclama si ay u ogaadaan buu u soo bixinayaa dadka alleh alladiina kuwiisi ay u ogaadaan kafaruu gaaloobay annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaadibiina kuwa been sheegaya oo markay ku dhaaranayeen laa yabcathu llaahu man yamuut inay beenaalayaal ahaayeen si loogu bayaamiyo ayaa alla u soo bixinayaa alla waxau idhi innamaa qawlunaa lishayin innamaa qawlunaa odhaahdayadu waxay ahaatay uun wax kalaba maahe lishayin shay aanu ku odhanaynaa idaa goortii aradnaahu ay aradnaa iijaadahu jirsiintiisa aanu doonno allah waxau idhi shay marka aanu doonno inaannu jirsiinno odhaahdaannu ku odhanaynaa waxay ahaatay uun an naquula weeyaan qawluda khabarkeedii masarka halka laga dhalaalinayo yacni hadalkayagu wuxuu ahaaday uun markaanu shay doonno inaanu abuuro an naquulo buu ahaaday inaanu ku nidhaahno uun lahu shayga kun ahow aanu ku nidhaahno oo dabeed fa yakuunu fa huwa shaygu yakuunu waa ahaanaya oo amarkayaguba waa bilkaafi wanuuni yakuun kaaftaa iyo nuuntaa kun ayaabuu ku siman yaho fa yakuun waa ilbidhiqsigaas haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay almuttaquuna wa jazaauhum yowma alqiyaama kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsada iyo abaalmarintooda wanaagsan ee la marinaayo maalinta qiyaame ayaa alla halkan ku tilmaamay oo rabbi waxa uu sheegay kuwa muttaqiinta ah marka lagu yidhaahdo maadaa anzala rabbukum rabbigiin muxuu soo dejiyey ma odhanayaan sidii gaalada asaatiiru lwaliin ee waxay odhanayaan khayran waxaad usoo qadaraysaa ficilkii nasbinayo ay anzala khayran khayr baa alla soo dejiyey marka hadalkaa wanaagsan weeyaan hadalka ku habboon ee mutaqiintu ay ku hadlayaan dabeed alla wuxuu tilmaamay liladiina axsanuu fii hadihi dunyaa xasana waladaaru laakhirati khayrun walanicma daaru lmuttaqiin kuwa adduunyada wanaagga ku sameeyee samafalay waxay adduunyadii ku helayaan oo ugu sugan nolol wanaagsan aakhiro waxa u yaallaana ka sii wanaag badan wahal jazaau lixsaani ila lixsaan oo qofku hadduu wax wanaajiyo abaalkiisu ma wax kalaa isagana in la wanaajiyo mooye maya wax kale ma aha yacni qofka wax wanaajiya abaalkiisu waa wanaajin uun oo idaa axsana alcamal uxsina lahu thawaab markuu camalka hagaajiyo abaalmarinta ayaa loo hagaajinayaa wa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal ruux walba wuxuu sameeyo abaalkeedu unbuu mudanayaa marka alla waxau ihi kuwii samafalay adduunyada waxay ku helayaan nolol wanaagsan xayaatun ayiba maaha macnaheedu in adduunye lagu soo afrogayo oo dollar laga buuxinayo ee nolol wanaaggu waxa weeye waa deganaanshaha iyo raaxada qalbiga iyo tuma'niinada nafta oo ruuxii qanaaca ilaahay siinaya alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub wax yar iyo wax weyn wixii oo helaba habi buu ku yahay ma qaba werwer iyo walbahaar halka laga yaabo ka afarta jeebe ay u buuxaan inaanu habeenkii ladayn indho aanu laba indhood isku keenayn waayo waxaa ka maqan dee tuma'niinada waayo halka laga nafise laga degaa maaha daahirka iyo gacmaha iyo jeebadaha waxa ku jira iyo hoyga iyo hugaaga e waxa weeyaan waa qalbiga waxa ku sugan ayaa ama qofka deganaansho u sababa ama werwer iyo walbahaar marka ruuxa qalbigiisa iimaan u buuxiyey nolosha adduunyo gebigeeduba qiiman lama leh nolosha gebigeedu qiiman lama laha oo waxa uu xasuusanayaa tusaaluhu nebigu ka bixiyey sala allahu calayhi wasalam inaan masalka adduunyada iyo aakhirada marka laysku eego aanay ahayn ilaa mila maa yajcalu axadukum usbucahu fi lyami falyandur bima yarjic yacni masalka iyo tusaalaha adduunya iyo aakhiro marka la ysbarbar dhigo iskumay ahaanin ilaa masalkan ama tusaalahan oo kale mooyaane sida midkiin marka uu fartiisa biyaha badda geliyo waxa fartaa kasoo raaca biyihii badda bal ha eega hadda maxay la soo noqonaysaa fartii biyo waxa weeyaan far biyihii badda ood farta gelisay ood ka soo saartay maxaa kaa soo raacay bal hadda waxaad badda intaa leeg baaxadeeda iyo ballaadhkeeda waxaad barbar dhigtaa fartaada wixii soo raacay muxuu badda ka noqonayaa bal ku qiimee oo ku miisaan waa waxba yahay laa shay soo maaha adduunya waa sidaas adduunya wax alla waxa macaan iyo wanaag iyo waxaw raaxo yaalla marka loo eego aakhiro waa sida fartaa aad badda gelisay ay badda ku tahay ayay adduunya o dhammi aakhiro ku tahay marka macnuhu waxa weeyaan dee qofka mu'minka ah masaa'ibkan adduunyada ku dhacaya maaha mu'minka inaani musiibaba ku dhacayn hamoodin marka laleeyahay liladiina axsanuu fii hadihi dunya xasana lama dhibayaba waa la dhibaya laakiin dhibaatada adduunyadu waxba lama aha hadduu bukoodo hadduu faqiiro haddii rafaad ula kulmo dee khayru khalqi illaah maxaa soo maray raggii rag ahaa am xasibtum an tadkhuluu ljanna walama yaatikum maalu ladiina khalow min qablikum masadhm alba'saau waadaraa wazulziluu xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macah mataa nasru llah alaa ina nasr allahi qariib allah wuxuu lahaa subxaanah ma waxaa u malayseen inaad aayarun jannada iska gelaysaan aayarun dalaq layska odhanayo si sahlan iyadoo aanay idin iman oo ay soo gaadhin ama aanay idinku dhicin waxa weeyaan raggii rag ahaaye idinka horreeyey wixii helay iyadoonu idin helin cudur baad taabtay caydhnimaad taabatay waa la gilgiloo waa la ruxay dhibaatooyin baa ku dhacay culus ilaa rasuulkii uu yidhi iyo kuwii rumeeyey ilaahayow gargaarkaagii waa goorma goorta uu rasuul odhanayo mataa nasrullahna waa xilli yacni kurbada iyo shiddadu halkii ugu sarraysay ay gaadhay markaasaa jawaabkii u yimid oo de inna maca alcusri yusra alaa ina nasra allaahi qariib ilaahay guushiisu waa kuu dhowdahay oo kaama dheera marka yacni xasanadu maaha qofkii inaan la dhibayn waa lagu dhibayaa laakiin waxaa kala duwan dee qofka aan iimaanka lahayn ama iimaankiisa uu daciifka yahay wixii yaree taabtaaba dee dhulku isla dhacaya nafta iska saaraya oo yacni ma xamili karo laakiin qofka mu'minka ah markuu eego aakhiro iyo waxa yaalla ilan dhibaato ninka maanta shaqaysan waaye tabcan waaya adduunyo dhibaato iyo rafaadkeedu raaxuu noqonaya rafaad iyo dhibaato waa ka aakhiro qofka cadaabka iyo naarta gala qofka waxa weeyaan adduunyada ku tabcada ee iimaan iyo daaca daa'imee la yimaadana adduunyada raaxa ma taalle eh raaxa waa ta aakhiro waa taa lagu waarayo waa taa aan meelna looga diga roganayn waa taa wax alla waxaad doonto ee indhahaagu ay arkaan ama qalbigaaga ku soo dhaca adigoon u dhaqaaqin oon isdhibin halkaa afkaaga agtiisa imanaya raaxa halkaasii taalla marka khulaasadu waxa weeye ruuxan mu'minka ah wax alla waxa mixan iyo masaa'ib adduunyada ku maraya laysa bishay waxba uma aha waayo meel kaluu hiigsanaya wuu socdaa halkaasuu garanayaa inay raaxadii ka horrayso oonay halkan raaxaba oolin marka wax alla waxaan ka sokeeya ee ku dhacaya waxba uma arkayo dee xikmaddiina waatay ahayd man carafa yacni maa yatlub hana calayhi maa yubdil waxa weeyaan qofka wuxuu dalbayuu doonaya garanaya qiimihiisu waxa uu bixinaya waa la fududaadaa naf iyo maalba markaad meel sare hiigsanayso markaa qofka janno u socdaa wax alla waxa adduunyada kusoo maraya waa u sahlan yihi markaa dadka wanaagga sameeyey adduunyada wanaag bay ku helayaanoo nolol wanaagsan oo degan oo iimaan uu ku xasiloon yahay qofkii daarta aakhirana uga khayr badanoo dee abaal iyo ajar weyn baa halkaa u yaallo ku sugaaya jannooyin lagu nagaadoy gelayaan oo webiyaal ay hoostooda qulqulayaan wax alla waxay doonaan ay damcaanna ay helayaan kadalika yejzi allaahu lmuttaqiin sidaas ayuu ilaahay dadka mutaqiinta ee rabbi ka baqa sidaasuu ilaahay u abaal mariyaa ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu tilmaamay abaal wanaagga iyo masiirka wanaagsan ee ay marayaan mu'miniintu ayaa waxaa lagu xijisiiyey tahdiidu lmushrikiin liyataciduu biman qablahum hanjabaad iyo goodi loo soo jeedinayo kuwa gaalada ah si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan kuwii ka horreeyey wixii helay hal yanduruuna ila an taatiyahum almalaa'ikatu aw yaatiya amru rabbik kadalika facala aladiina min qablihim wama dalamahum allah walakin kaanuu anfusahum yadlimuun allah waxa uu yidhi kuwaas gaaladaa iyo mushrikiintaas loogu taag waayey iimaanku ma waxay sugayaan inay malaa'igtu u timaado mooye ma wax kalay sugayaan oo nafta ay malaa'igtu ka qabato liqabdi larwaax ama amarkii ilaahay inuu u yimaado mooye ma wax kalay sugayaan oo saacaddii qiyaamaba dhacdo ama cadaab ilaahay uu ku soo dejiyo taa mooyaane wax kale miyay sugayaan dee waa maya oo qofku hadduu rumayn waayo oo loo taag waayo wuxuu sugaa dee waa geeri ama waxa weeyaan ciqaab ama dee waxa weeyaan dee suurta oo qiyaamadii oo ku dhacda alla waxa u ihi kadalika facala aladiina min qablihim wamaa dalamahum allah walakin kaanuu anfusahum yadlimuun sida kuwaasi sameeyeen ayuunbaa kuwii ka horreeyeyna ay sameeyeen ilaahayna ma dulmin oo kama gardarra markuu halaagay laakiinse iyagaa naftooda dulmiyey oo halaagay fa asaabahum sayi'aatu maa camiluu waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun dabadeed aayaadkan kale waxaa lagu tilmaamay bacdu dalaalaati almushrikiina fii inkaarihim albactha wagayri dalik kuwii gaalada ahaa ee mushrikiinta dalaalaadkoodiiyo baadiyahoogii faraha badnaa wax ka mid ah ayaa waxa weeyaan aayaadkan dambe lagu tilmaamay dalaalaadkii iyo kufriyaadkii gaaladu ay ku dhacayeen oo waxaa ka mid a kuwa mushrikiinta ee shirkiga ku dhacay waxay xujaysan jireen waxyaabo la yaab oo caqli ahaan dee qof caqli lihi inuu xujaysto aanay mudnayn oo xumaanta ay walaaqanayaan bay u daliishanayaan oo ay leeyihiin haddaanu ilaahay raalli ka ahayn maxaanu u samaynaynaa muxuu u qadaray qadarkii bay xujaysanayaan waxay leeyihiin marba haddaanu ficilkii samayna nuunu naga qaban waxay daliil u tahay ilaahay inuu raalli ka yihi waxaanay kala garanayn farqiga u dhaxeeya almashii'a alkowniya waalmashii'a alsharciya oo mashii'ada kownigiihi maaha bimacna almaxabati waalridaa lianna allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala kownan iyo qadar ahaan wuxuu u doonaa ashara waalkhayr labadaba ilaahay waa qadaraa waayo dee kownka kama dhaco waxaanuu ilaahay qadarin marka mashii'ada kownigii waa bimacna alqadar oo gaalnimada iyo iimaanka iyo sharka iyo khayrka intaba ilaahay baa qadaray marka shaa allaahu kownan laa sharcan yacnii qadar ahaan buu u doono waa qadaray laakiin sharci ahaan uma doonin marka yacnii kufrigooda iyo gaalnimadooda dee shaa allahu kownan laa sharcan ilaahay waa qadaray yacni qadar ahaan laakiin sharci ahaan uma doonin oo raalli kama aha waayo dee walaa yardaa licibaadihi lkufra ilaahay addoommadiisa gaalnimo raalli ugama aha laakiin mashii'ada sharcigiihi waa bimacna almaxabati waalridaa waxa ilaahay addoommadiisa uu amray ee uu jecel yahay ee uu raallida ka yahay weeyaan mashii'ada sharciga ah oo wax alla waxa khayr iyo wanaag ah ilaahay wuxuu inooga doonay dee sharcan sharci ahaan oo ilaahay wuxuu ina amray dee wixii wanaag oo dhan in la sameeyo wixii xumaan oo dhan in laga tago waa mashii'a sharciya waxaana la yidhaahdaa farqiga u dhexeeya mashii'ada kowniga iyo sharciga laba dhinacba farqiba uga dhexeeya dhinaca maxabada iyo ridaha sharci farqiba uga dhexeeya oo ma yacni mashii'ada kowniga ah ilaahay inuu jecel yahuu raalli ka yahay kama laasimayso oo ilaahay wuxuu qadari karaa waxaan u jeclayn oo sida kufriga oo kale ah waxaan u qadari karaa wuxuu jecel yahay oo khayrkii iyo wanaaggii ah marka mashii'ada kowniga ah bimacna almaxabati waaridaa ma aha laakiin mashii'ada sharcigii waa bimacna almaxaba waaridaa xagga dhicitaanka iyo wuquucana mashii'ada kownigii waa laazimat lwuquuc oo wuxuu ilaahay qadaraa shar iyo khayrba inuu dhacaa waa laga maarmaan oo ma baaqanayo waa laazimat lwuquuc mashii'ada kowniga ah laakiin mashii'ada sharcigiihi qad taqac waqad laa taqac maaha laazimat lwuquuc ilaahay dadkoo dhan wuxuu ka doonay sharcan inay rumeeyaan miyay wada rumeeyeen dee may wada rumayn intooda badani waabay gaaloobeen markaa shayga uu sharcan alla inooga doonay wuquuciisu laazim ma aha wuu dhici karaa waanu baaqan karaa laakiin ta kowniga ah ayaa laazimatulwuquucah marka iyagu waxay deliishanayaan mashii'adii kowniga ahaydoo marba hadduu ilaahay qadaroon wixii samaynayno raalli buu ka yahay bay leeyihin waanay qaldan yihiin oo dee walaa yardaa licibaadihi lkufra wa qaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shayin naxnu walaa aabaa'una walaa xaramnaa min duunihi min shay waxay markaa ku andacoodeen oo yidhaahdeen hadduu ilaahay dooni lahaa dee isaga kayrkii mabaanaan caabudneen waxyaabahaananu xarinayna maanaan xarimneen marka waxay leeyihiin ilaahay baa sidan raalli ka ah oo jecel oo doonay ayay leeyihiin tacaala allahu can dalika culuwan kabiira hadalkan ay halkan ku yidhaahdeen ficlan suuratu lancaam bay inagu soo martay inay odhan doonaan inuu alla yidhi marka halkaa waxaad ka garanaysaa dee aayaddani inay ka dambaysay aayaddaa hore oo aayaddaa suuratulancaam waxay inagu soo martay sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashrakna waxay kuwa shirkiga falay odhan doonaan hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki falin dee ma ashrakna ay low shaaa allahu cadama ishraakina ma ashrakna hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki samayn dee maanaan samayneen ee wuu doonay bay leeyihi marka hadalka halka alla ku tilmaamay inay odhan doonaan halkan waxaa lagu sheegay annahum qaaluu dalika ficlan inay yidhaahdeenba oo waa kan waqaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shay marka aayaddan dee suuratu naxli ayaa ka dambaysay taa hore suuratu lancaam inagu soo martay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu ummad walba ka soo dhex saaray rasuul wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula waxaana la tilmaamay rasuul walba waxa lagu soo diray ee dacwadiisa nuxurkeeda iyo muhimaddeedu ay ahayd oo ah an icbudu llaha wjtanibu aaguut yacni rasuul kastoonu diro waxaanu la diraynay ilaahay keligii caabuda daaguudkana ka dheeraada daaguudka ibnulqayim caleyhi raxmat ullah siduu ku tilmaamayo iclaamu lmuwaaqiciinka wuxuu odhanayaa ibnulqayim waxaa daaguud la yidhaahdaa waa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin wax kastoo addoonku xadkii sharcigu u dhigay uu kaga tallaabo uu ku xadgudbo ayaa daaguud la yidhaahda kaa lagu xadgudbay oo ama mid ilaahay kayrkii la caabudo ah ama lagu raaco ama lagu ateeco waxaan daacadii ilaahay ahayn iyo daacadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka aslu daaquut waa min aduqyaan waa xadgudubkii marka wax kastoo lagu xadgudbo oo xuduuddii shareicada lagaga tallaabaa fahwa daaquut marka rasuul kasta waxaa lagu soo diray inuu dadka amro ilaahay keligii caabuda daaquudkana ka dheeraada daaquudka ugu weyna dee waxa weeyaan shirkiyaadka iyo dadkii in ishraaga lagu dhaco ayaa duqyaanka ugu weyni uu yahay cibaadadana waxaa ugu horeeya dee towxiidullaahi waxda ilaahay cibaadada in loo gaar yeelo oo macnaa laa ilaaha ila allah weeye an icbudu llaha wajtanibu daaquut ilaahayna cibaadadii in loo barax tiro waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada keligii in loo sugo kayrkiina laga anfiyo cibaadada oo aan loo sugin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay rusushaa uu soo diree towxiidka uu soo xambaariyey dadkii inay ku kala qaybsameen fa minhum man hada allah wa minhum man xaqad calayhi dalaala kuwa hanoonay iyo kuwa habaabay labadaba dadkii waa yeesheen ilaahay markaa waxa uu yidhi fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin bal intaad dhulka socotaan oo waxa weeyaan dhulka martaan waxaa eegtaan kuwii hore xaqa u beeniyey cidhibtoodii waxay ku dambaysay si aad ugu waantowdaan oo ugu waaya aragtaan ilaahay waxa uu tilmaamay marnaba nebigu hadduu si kasta hanuunka ugu dadaalo isaga hanuunku inaanu gacanta ugu jirin ee hidaayatu tawfiiq ay tahay biyad illaah iyagiina waxay ku dhaarteen dhaartoodii ugu adkayd inaan ilaahay cid dhimatay soo saaray waaqsamuu billaahi jahda aymaanihim laa yabcau allahu man yamuut waxay culimmadu yidhaahdeen nimankan mushrikiintii arrintu horta markay adkaato xagga ilaahay bay u carari jireen oo aayaadka kaleba waa ka alla ku tilmaamay in siday shirkiga u walaaqanayaan marka mawjadaha baddu ay ku kacaanay nafta u yaabaan ilaahay keligii bay beryi jireen mar alla markay berrigii ku badbaadaanna halkoodii bay ka miisi jireen dhaartana waxay samayn jireen arrimaha iska fudfudud aabbayaashood iyo noloshooda iyo waxyaabahaasay iskaga dhaardhaaran jireen markay arrintu waxoogaa dhexdhexaad tahay waxay ku dhaarin jireen asnaamtooda laata iyo cuse iyo markay arrintu arrin culus oo adag tahayna ilaahay bay ku dhaaran jireen marka arrintan bacdiga iyo soo saariddu maadaama arrin weyn ay tahay dee waxay ku dhaarteen ilaahay bay ugu dhaarteen inaan qof la soo saarayn oo waaqsamuu billaahi jahda aymaanihim laa yabcatu llaahu man yamuut waa lagu beeniyo waxaa la yidhi bala yacni arrinkiisa waa beentiin oo runtiin ma aha ee yabcauhum ullah ilaahay dadka waa soo saaraya waana ballan ilaahay ballan qaadon marnaba baaqanayn laakiin dadka bedidoodu dee garan maayaan waxaana loo soo saarayaa si dadka loogu caddeeyo waxay isku haysteen ay isku khilaafayeen ay una ogaadaan gaaladu waxay ku dhaaranayeen inuu been ahaa oo runtood aanay ahayn dabeed alla wuxuu tilmaamay shay marka uu abuurayo ee uu jirsiinayo in waxa weeyaan ay tahay uun amarka ama odhaahda uu ku odhanayaa kun dabeed uu ahaanayo waxa uu alla tilmaamayaa makhluuqaadkaa waaweyn ee jiraynu arkayno iyo makhluuqaadka kale uu abuurayaba ilaahay tabaaraka wa tacaala wax culaysa iyo cunfi midna inaanay ku hayn ee wax marka uu doono ilbidhiqsigaas waxa weeyaan bilkaafi wannuun uu ku amrayo dabeedna uu ku ahaanayo marka ilaaha wax weliba sidaa ugu fudud yihiin dee bacdiga iyo soo saaridda dambana kuma cusla ee waa u fududahay alla waxa uu yihi waqiila waxaa lagu yidhi liladiina kuwii itaqow alla ka baqay maadaa maxay buu anzalo soo dejiyey rabbukum rabbigiin qaaluu waxay yidhaahdeen khayraa ay anzala khayran khayr buu alla soo dejiyey liladiina kuwii waxa uu sugnaaday axsanuu samafale wanaagga sameeyey fii haadihi dunyaa adduunyadani waxa ugu sugan xasanatun wanaag ay xayaatun tayiba nolol wanaagsan bay adduunyada ku leeyihiin waladaaru laakhira aakhiro daarteeda ayaana khayrun uga khayr badan adduunyada wala nicmo waxa nicmo lahaaday daarulmuttaqiina kuwa alla ka baqa daartooda ayaa nicmo lahaato aad iyo aad u wanaagsanaatay jannaatu cadnin hiya daarta muttaqiintu jannaatu cadnin jannooyin lagu nagaanayo weeyi yadkhuluunahaa xaal ay gelayaan jannooyinkaas tajri oo ay qulqulayaan min taxtiha hoosteedana alanhaaru webiyadii lahum waxaa ugu sugan fiiha jannooyinka dhexdooda maa yashaa'uuna waxay doonaan kadalik ay midla dalika aljazaa abaalmarintaas oo kale ayaa yejzi llaahu alla ku abaalmariyaa almuttaqiina kuwa alla ka baqa aladiina muttaqiintaasoo tatawafaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso tayibiina xaale ay yihiin kuwa daahira oo gaalnimo iyo shirki ka daahir oo nadiifka ah yaquuluuna waxay ku odhanayaan malaa'igtu markay nafta ka qabanayaan salaamun nabadgelyo ayaa calaykum korkiinna ahaatay aada shar iyo dhibaato oo dhan ka badbaadaan udkhulu ljanna ayaa lagu odhanayaa aakhira markay tagaanna udkhuluu gala aljannata jannada gala bimaa kuntum bisababi maa shay sababtii ku gala jannada kaasoo kuntum aahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya wanaaggii aad samaynayseen sababtiisa jannada ku gala hal yanduruuna miyaa ay sugayaan kuwan iimaanka loogu taag waayey ilaa an taatiyahum almalaa'ika malaa'igtu inay u timaaddo mooyaane aw yaatiya ama uu yimaado amru rabbik rabbigaa amarkiisu uu yimaado oo saacaddii qiyaame ama cadaabkii ah kadalik ay kamaa facala haaulaa kuwaasi siday sameeyeen oo kale ayaa facala ay sameeyeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyeyna waxa u qadaran oo fa uhlikoo dabeed dee waa la halaagay kuwaa hore markay waxaasoo kala sameeyeen dee waa la halaagay wamaa dalamahum ullah ilaahayna kuma dulmiin halaagga uu halaagay walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmiya fa asaabahum dabeed waxa asiiboo ku habsaday oo haleelay sayi'aatu maa shay xumaanihii ayaa haleelay kaasoo camiluu ay sameeyeen waxay sameeyeen xumaantii ka dhalato cuquubadiyaa ku dhacday waxaaqa waxa ku degay bihim iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi'uuna kuwa ku jees jeesa oo cadaabkay ku dheeldheelayeenna waa ku dhacay wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay ee ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey waxay yidhaahdeen low shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa ay cadama cibaadatina ligayrih inaanaan gayrkii caabudin hadduu alla dooni lahaa maa cabadnaa maanaan caabudneen min duunihi isaga sokadii min shayin ay shay a shaynaba maanaan caabudneen naxnu annagu wax kale maanaan caabudneen iyo walaa aabbaa'unaa aabbayaashaya toona wax kale may caabudeen walaa xaramnaa manaanaan iska xarimneen min duunihi alla sokadii min shayin ay shay a waxba ee allaa doonay bay hadalka u wadaan tacaala allahu can dalika culuwan kabiira alla waxa uu yidhi kadalik ay kamaa facala haaulaa siday kuwaasi sameeyeen ee ay ku dhaqmeen ayuunbaa facala ay sameeyeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyeyna sidaasunbay sameeyeen ee fahal cala arusuli rususha korkooda ma waxa ahaaday ila albalaagu gaadhsiin mooye ma wax kalaa ahaaday gaadhsiintaasoo almubiinu cad gaadhsiin cad mooye ma wax kalaa rususha saaran waa maya gaadhsiin unbaa laga rabaa walaqad bacanaa fii kulli ummati rasuula wallaahi laqad bacanaa waxaanu ka soo bixinay ba alla u yihi fii kulli umma ummad kasta dhexdeeda waxaanu ka soo saaray rasuula rasuul maxaanu rasuulkaa ku soo saaray an icbudu llaha ay ucbudu llaha ilaahay keligii caabuda oo wajtanibuu ka dheeraada adaaguuta daaguudkana isaga durka oo wax kasta oo lagu xadgudbo ah fa minhum haddaba dadkii waxa ka mida man axad hada allaahu alla u hanuuniyey wa minhum waxa ka mida man axad xaqat ay ku dhowowday calayhi korkiisa addalaalatu baadidu ee fasiiruu socda fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda socda oo fanduruu eega kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwa xaqa beeniyey cidhibtoodii siday ku dambaysay bal hadda eega alla waxau ihi intaxris haddaad nebi allow ku dadaashid calaa hudaahum hanuunkooda haddaad ku dadaashid fa ina allaha alleh laa yahdii ma hanuuniyo man yudilu ciddow hallaynayo wamaa lahum umana sugnaanin iyaga min naasiriina wax u gargaaroo u hiiliya uma sugnaanin wa aqsamuu waxay ku dhaarteen kuwii mushrikiinta ahaa billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda taagteedii yacni intay awood iyo itaal lahaayeen oo dhan yacni dhaartii ugu adkayd ayaa ay ku mareen oo ku dhaarteen wa aqsamuu waxay ku dhaarteen billaahi alle jahda aymaanihim dhaarahooda taagteedii intay leekayd oo dhan waxay ugu dhaarteen laa yabcathu allaahu ilaahay soo saari maayo man yamuutu cidda dhimanaysa cid alla cidda dhimata ilaahay dib u soo saari maayo ayay dhaar ku mareen balaa iska daa inaan la soo saarayna wuu soo saarayaaye ey yabcahuhum allah ilaahay waa soo bixinayaaye wacdan calayhi xaqan wacada allaahu lbactha bixintaa iyaysa soo saariddaa ilaahay waa ballan qaaday wacdan ballanqaad ballanqaadkaasoo calayhi korkiisa ahaaday ballanqaadkaasoo xaqan dhab ah walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna ma ogo garan maayaan liyubayina lahum waxaad u soo qadartaa yabcahuhum allah ilaahay waa soo bixinayaa muxuu u soo bixinayaa liyubayina si uu ugu caddeeyo lahum iyaga alladii kii yakhtalifuuna ay isku khilaafayeen fiihi dhexdiisa iyo waliyaclama si ay u ogaadaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaadibiina kuwa been sheegaya oo markay ku dhaaranayeen laa yabcathu allaahu man yamuud inay been ku dhaaranayeen inay ogaadaan markay indhahooda ku arkaan xaqiiqadii runta ahayd alla waxau idhi innamaa qowlunaa odhaahdayadu waxay ahaatay uun lishayin shay annu ku odhanayno goorma idaa aradnaahu ay idaa aradnaa iijaadahu shaygaa jirsiintiisa iyo abuuristiisa markaannu doonno odhaahdaannu ku odhanaynaa wuxuu ahaaday uun an naquula inaannu ku nidhaahno lahu isaga kun ahaw oo fa yakuunu oo fa huwa isagu yakuunu markaa waa ahaanaya yacni amarka yaguba wuxuu ahaaday uun marka aanu shay doonno inaanu abuuro inaanu ku nidhaahno kun dabeedna uu ahaado alla waxau idhi waaladiina kuwii haajaruu hijrooday fillaahi ilaahay dartii u hijrooday min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey dabadeed yacnii intii dulmiga iyo dhibaatadu ay ku dhacday kadib kuwii ilaahay dartii u hijrooday ee maka ka hijroodee madiine u hijrooday ama ardulxabasha labada hijroba waa ku dhacaysaaye alla waxau idhi lanubawi'annahum kuwaa waxaanu dejini oonu dejini fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxaanu dejini xasanatan ay daaran xasanatan degaan iyo daar wanaagsan ayaanu dejin doonaa marka jalaalaynka oo kale wuxuu odhanayaa hiya almadiina waa madiina daarta wanaagsan ee loogu bedelaya halkii lagu dhibo maka ah ama waxay kaloo ku dhacaysaa daar kastoo ay ku nabad galaan oo ardulxabasha iyo meelihii kaley tegeen waa ku rumoobaysaa alla waxau idhi wala ajru alaakhirati aakhire abaalkeeda ayaa si akbaru kasii weyni badan yacnii wanaagga iyo degaanka fiican ee adduunka lagu siinayo waxa uga sii wanaag badan ka aakhire ku sugayee abaalka iyo wanaagga ah low kaanuu hadday ahaadeen yaclamuuna kuwa garanaya aladiina waa kuwii ay hum aladiina kuwa wanaaggaale ilaahay dartii u hijrooday hum iyagu aladiina waa kuwii sabaruu sabray ilaahay daacadiisa ku sabray macaasida ka sabray aqdaarta iyo masaa'ibta ku sabray wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakkaluuna tala saaranayey alla waxau idhi wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa nebi moxamedow ilaa rijaalan rag mooye wax kale maanaan dirin raggaasoo nuuxi aanu u waxyoonayno ilayhim iyaga aanu u waxyoonayno e fas'aluu ahla dikri waxaa hadalka lagu wajahayaa kuwii gaalada ahaa ee diidanaa risaalada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee lahaa miyaa malag la soo diro waa maxay basharkani marka alla waxau idhi fas'aluu bal hadda weydiiya ahla dikri dadka cilmiga ehelka u ah dadka wax garanaya bal hadda waraysta oo weydiiya in kuntum haddii aad ahaateen laa taclamuuna kuwa aan waxba garanayn bilbayinaati ay wa arsalnaahum u soo qadar rusushaa waxaanu ku soo diray bilbayinaati aayaad cadcad iyo wazuburi kutub ayaanu ku soo diray wa anzalnaa waa soo dejinay nebi allow ilayka adiga xaggaaga waxaanu ku soo dejinnay addikraa qur'aanka ayaanu kugu soo dejinnay litubayina si aad ugu caddayso linnaasi dadka maa nusila wixii loo soo dejiyey ilayhim iyaga walacallahum yatafakkaruuna welikay yatafakkaruu iyo si ay uga fakeraan ama walacallahum waxay mudan yihiin dadku hadday qaataan dee yatafakkaruuna inay fakeraan oo ay fahmaan allah waxau idhi afa amina ma waxay ka aamin noqdeen aladiina kuwii makaruu ay camiluu sameeyey asayi'aati xumaanaha oo markaa waa marka makara la yidhaahdo waxaa la dhansiiyey ficil kale macnihi oo bimacnaa camiluu ah waa tadmiin baa markaa la yidhaahdaa oo waa tadmiinu lficil ficilkii oo ficil kale macnihii la cabsiiyo laga macneeyey marka makaruu in la yidhahdo waa tadmiin oo waa bimacnaa camiluu afa amina miyay ka aamin noqdeen aladiina kuwii makaruu ay camiluu sameeyey asayi'aati xumaanaha ama sideedaasaa loo daynayaa makaruu oo asayi'aatida ayaa sifo looga dhigayaa masder maxduufa waana sida tafsiirkeenan aysaru tafaasiirkuba hoosta uu kusoo qadarayo abubakr jaabir aljazaa'iri caleyh raxmat ullah oo wuxuu odhanayaa ay makaruu almakaraati sayi'aat fasayi'aatu wasfun lilmakaraat allatii makaruuha sayi'aad waxay wasfi iyo tilmaan u tahay makaraadka iyo shirqoolladay sameeyeen oo masderka maxduufka ah marka macnaha waxay noqonaysaa laqbadu afa amina ma waxay ka aamin noqdeen aladiina kuwii makaruu makriga falee shirqoolka sameeyey almakaraati shirqoollada iyo makriyada kuwii dhigay makriyadii iyo shirqoolladii asayi'aati ee xumaa yacni makriyadii iyo shirqoolladii daraa ee xumaa kuwii dhigay ma waxay ka aamin noqdeen an yaksifa allaahu ilaahay inuu la jaro bihim iyaga alarda dhulka inuu la gooyo miyay ka aamin noqdeen aw yaatiyahum ama uu yimaado alcadaabu cadaabku uga yimaado min xaysu laa yashcuruuna meel aanay filanayn oo aanay dareemayn ama aanay ogeyn aw yaakudahum ama alla inuu qabto miyay ka aamin noqdeen fii taqallubihim gadgadoonkooda dhexdiisa iyagoo ku sugan macnaha gadgadoonkooda waxaa looga jeedaa dee socdaalkoodii iyo safaradoodii ganacsiga iyagoo isaga sugan uun in la qabto miyay ka aamin noqdeen famaa hum may ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay cagsi gelinaya oo meelna kaga baxsan kara cir iyo dhultoona may ahaanin aw ya'khudahum ama inuu qabto alle miyay ka aamin noqdeen calaa takhawufin cabsi korkeed alla inuu ku qabto iyagoo baqanaya miyay ka aamin noqdeen ama aw ya'khudahum alla inuu qabto miyay ka aamin noqdeen calaa takhawufin ay calaa tanaqusin nusqaan korkeed inuu ku qabto oo takhawufka in bimacnaa tanaqus lagu macneeya waa luqatu hudayl macnaheeduna waxa weeye macnaha iyagoo nuqsaamaya oo shay-an fa shay-an xoolahoodii ay nuqsaamayaan nafahoodii ay nuqsaamayaan ubadkoogii ay nuqsaamayaan ilaa ay marka dambe dhammaadaanba oo wada dhintaan oo wada baaba'aan marka takhawuf waa bimacna tanaqus marka luqatu hudayl yacni macnahooda la maro waa iyagoo ku dul sugan nuqsaan ay nuqsaamayaan oo yacni tallaabo tallaabo ay u soo dhimanayaan oo u dhammaanayaan fa inna rabbakum rabbigiin la ra'uufun waa kii tudhis badan oo raxiimun addoommadiisa u naxariista awalam yarow miyaanay arag ilaa maa khalaqa allah ilaahay wuxuu abuuray oo min shay-in shay ah yacni waxyaabaha makhluuqaadka alla abuuray dad iyo duunyaba miyaanay arag yatafaya-u dilaaluhu hadhadhkiisu inay u leexanayaan ama ay ka iilanayaan can ilyamiini xagga midigta in hadhadhkiisii ay ka iilanayaan iyo washamaaili bidixyada sujadan xaal ay yihiin hadhadhkaasi kuwa u sujuudaya lilaahi alla u sujuudaya oo wahum iyagu hadhadhkaasi daakhiluuna kuwa alle u dullaysan oo u khuduucayo yacni isu dhuldhigaya ay yihiin walilaah ilaahay unbay yasjudu u sujuudayaan maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda makhluuqaadka ku sugan oo dhan ilaahay bay u sujuudayaan iyo wamaa fil ardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan oo min daabba wax arlada dul socda ihi alle ayay u sujuudayaan waalmalaa'ikatu malaa'igtuna alle ayay u sujuudayaan oo maa fi samaawaati iyagoo soo hoos galay malaa'igtu haddana si gaara waxaa loogu xusay waa liajli tashriifi watafdiil waa fadliga iyo sharafta ay makhluuqaadka kale ee dee samada ku uuman ay dheer yihiin weeyi marka walmalaa'ikatu malaa'igtuna alle waa u sujuudayaan walxaal bay u sujuudayaan hum malaa'igtu laa yastakbiruuna aanay iska weynayn oo aanay ka santaagayn yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan malaa'igtu rabbahum rabbigood bay ka baqanayaan oo min fowqihim xaggooda sare ku sugan ama min fowqihim xaggooda sare xaal uu ku sugan yahay rabbigood oo uu ka sarreeyo wayafcaluuna waxaynay samaynayaan maa yu'maruuna waxa la amray ee la faray ayay yeelayaan oo ma caaseeyaane ilaahay waa adeecayaan haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay jazaau lmuhaajiriina fii sabiili illaah ilaahay dartii kuwa u hijrooda abaalka iyo ajarka ay leeyihiin if iyo aakhiraba oo alla waxau yihi waladiina haajaruu fi llahi min bacdi maa dulimuu lanubawi'annahum fi dunyaa xasana wala ajru alaakhirati akbar waxay hijradaasi ku dhacaysaa hijradii xisiga ahayd bay ku dhacaysaa ee maka ay ka hijroodeen ama madiine ha u hijroodaan ama ardulxabasha ha u hijroodaan waxa kale oo ajarka iyo abaalka helaya cid kasta oo mu'min ah oo ilaahay dartii u hijroota wanaaggaa iyo ammaanta walow mudnaanta koowaad haba lahaadaan dee raggii hore ee iyagoo nool oo camalkaa ku camal falay oo taagan aayaadkana ay soo degeen iyagaa ugu horreeyo dee mudnaanta koowaad leh laakiin ilaa qiyaamaha cid alla cidda ilaahay dartii ugu hijroota si ay diinta alle ula badbaado ama macaasida iyo dunuubta iyo meelaha fasaadka ka hijroota abaalkaa iyo ajarkaa way helayaan oo nasiibkooday ku leeyihiin waxaa kaloo alla uu tilmaamay xaqiiqatu rusul wa muhimmatuhum xaqiiqada rususha iyo muhimadda loo soo diray oo xaqiiqada rususha alla wuxuu tilmaamay nimankii gaalada ahaa markay diideen risaaladii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee ay yidhaahdeen waa maxay basharkan annaka nala mideen waxbana dheerayn miyaa malaa'ig la soo diro ayaa alla waxa uu yidhi adiga hortaaba nebi maxamedow maanaan soo dirin rag loo waxyoonaya mooye cid kale oo xagga basharnimada dee ambiyadii horeba waa kaala mid oo muuse iyo haaruun iyo ibraahim iyo ciise iyo nuux iyo jamiicu alambiyaa waarusul dee bashar bay ahaayeen waxa weeyaan qolana malag looma soo dirin marka horta risaalada adigoo yacni waxa weeyaan bashara laguu soo dhiibay dee kii ugu horreeye ma tihid wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayh oo xagga basharnimada iyo ragnimadaba isaga mid ba ahaydeen oo bashar unbaa la soo diri jiray rag ah waxa alla uu yidhi markaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun kuwii diidanaa risaalada nebi moxamed ayaa hadalka loo jeedinaya oo waxaa lagu yidhi haddaydaan idinku waxba ogeyn waxaad weydiisaan dadka wax og jalaalaynku waxa uu soo qadarayaa ahla dikrida alculamaa bitawraati walinjiil yacni kuwii kutubihii hore aqoonta u lahaa waxweydiiya oo haddaad diidan tihiin oo nebi moxamed aad leedihiin suuragal ma aha bal hadda kuwii kutubihii hore aqoonta u lahaa nebi moxamedna rumeeyey ee labada kitaabba soo gaadhay ee mu'miniintaee waxgaranaya bal hadda weydiiya oo waxaad tidhaahdaan ambiyadii hore maxay ahaan jireen dee waxay idinku jawaabi kuwii horeba inay bashar un ahaayeen siduu nebi moxamedba sala allahu calayhi wasalam uu bashar u yahay waxaa kaloo ahla dikri ay caam yeelaysaa oo yacni ku dhacaysaa yacni mas'alo kasta ama wax kastaoo ishkaal gala dee cidda cilmiga u leh ee ehelka u ah in la weydiiyo oo looga dambeeyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ilaahay waxa uu caddeeyey rususha basharkee uu soo diree ragga ah inuu xujooyin cadcad iyo kutub la soo diray wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaa si gaara alla u xusay in nebi moxamed qur'aanka uu ugu soo dejiyey si uu dadka ugu bayaamiyo dee qur'aanka iyo muraadka ilaahay uga jeedo oo qur'aanka awaamirta iyo masaa'ilka mujmalkeed si duuduub ahaan loogu xusay waxa faahfaahinaya qeexaya waa sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo wa aqiimu salaata wa aatu zakaa salaada ooga oo zakada bixiya dee salaada iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo rakacaadkeeda iyo awqaaddeeda dee qur-aanka ka heli maysida sunnaha nebiga ayaa lagu bayaamiyey zakada bixiya xooluhu marka uu sakagoyska noqonayo qadarka laga bixinayo dee qur-aanku ma sheegin ee sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa faahfaahisay markaa sunnadu waa tacadaynaysa ee yacni fasiraysa ee sharaxaysa muraadka qur'aanka looga dan leeyahay ee alla u soo dejiyey tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo qur'aanka loogu soo dejiyey walacallahum yatafakkaruun si ay dadku uga fakaraan oo macaanidiisa ugu fiirsadaan waayo qur-aanka waxaa loo soo dejiyey maaha qiraa'o iyo in la dul cararo uune waa in laga fakero oo loo fiirsado la fahmo oo macaanidiisa hoos loogu dhaadhaco kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabaruu aayaatih waliyatadakara ululalbaab waa kitaab la barakeeyey oo nebi maxamed alla uu ku soo dejiyey xikmadda loogu soo dejiyena ay tahay liyadabaruu aayaatih si ay dadku aayaadkiisa ugu fiirfiirsadaan oy uga fakaraan oy u fahmaan waliyatadakara ululalbaab iyo dadka caqliga lihi si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tahdiidu lkaafiriin goodiga iyo hanjabaadda gaalada loo soo jeediyey afa amina aladiina makaruu sayi'aati an yaksifa allahu bihim alard ilaa aakhiri alaayaat waa hanjabaad iyo goodi u soo arooray gaalada oo la leeyahay nimankan xumaanta iyo shirqoolka iyo dabinnada u maleegaya diintu miyay isdhigteenoo waxay ka aamin noqdeen in dhulkaba lala jaro miyaanay ka baqanayn iyagoon waxba kala ogeyn in dhulkaba lala gooyo sidii qaaruunba loola gooyey fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard miyaanayse ka baqanayn inuu ilaahay qabto iyagoo ganacsigooda iyo baayac mushtarkooga iskaga dhex jira fii taqallubihim waa socodaalkooda iyo safaradooda iyo ganacsigooda iyagoo iska rogroganaya inay cuquuba ku soo degto miyaanay ka baqanayn ama allow qabto yacni iyagoo cabsanaya ama nuqsaan ku sugan oo naftooda iyo maalkooda iyo xoolahooduba uu nuqsaamayo dabeed alla wuxuu tilmaamay oo aayaadka u dambeeye alla ku gebagabeeyey khuduucu kulli shayin lilaahi caza wajal wax walba ilaahay inuu u khuduucu u sujuuduu isu dhuldhigay khuduuca wax walba ilaahay u khuduucayo waa tawcan aw karha iyagoo makhluuqaadku ogol oo doortay oo daayiciina ama iyagoo khasban oo ku sandulaysan weeyaan khuduuca iyo yacni isdhuldhiggaa ay u khuduucayaan ay u hoggaansamayaan alleh oo waxa weeyaan makhluuqaadka sare malaa'igtu ay ugu mudan yihiin ilaahay waxay ugu hoggaansameen oo ugu sujuudayaan tawcan iyagoo daayiciin oo addeecsan oo ikhtiyaarkooda ku doortay oon ku khasbanayn ayay ilaahay tabaaraka wa tacaala u hoggaansamayaan oo u sujuudayaan makhluuqaadka dhulka ku uuman ee alla ku abuurayna haqalaynka kuwa labada dhulka lagu cusleeyey kuwooda mu'miniinta ah yacnii kuwooda mu'miniinta ah waxay ilaahay u sujuudayaan oy u khuduucayaan tawcan iyagoo daayiciinah laakiin kuwooda gaalada ah ilan jamaadaadka iyo makhluuqaadka kale dadi waxa weeyaan xayawaanaadka iyo dhirta iyo geedaha iyo badaha iyo buuraha wax alla waxa kale makhluuqaad iyo mayeedhan ilaahay ku umay arlada ilaahay waa adeecayaan oo macaasiyayaan waanay u tasbiixsanayaan wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum laakiin labadan dhulka lagu cusleeye la yidhaahdo jinka iyo insiga ayuunbaa gaal iyo islaamba leh kuwaana mu'miniintoodu ilaahay waxay u khuduucayaan oy is u hoggaansamayaan iyagoo daayiciina kuwa mu'miniinta ah kuwa gaaladiina iyagoo ku khasban oy sandullo ku tahay ayay ilaahay u hoggaansamayaan hoggaansankaasina ma aha kii shareecada oo dee awaamirtii ma qaadanayaanoo waaba gaalo oo ma adeecayaan oo ma caabudayaana way caasiyayaan laakiin hoggaansankaasi waxa weeyaan waa kii qadarka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala xukumkiisa oo macnaha ilaahay xukumkiisa iyo waxa uu qadaro ayay ku khasban yihiin inay u hoggaansamaan oo ilaahay baa noolaynaya ilaahay baa dilaya ilaahay baa arsaaqaya ilaahay baa cudur iyo caafimaadba u haya oo qofka gaalkii odhan maaya dee anigu waan ka madax bannaanahay ilaahayoo markaan doonaan dhimanaya markaan doonana waa noolaanaya wuxuu ku khasban yahay amarka iyo talada ilaahay marka hoggaansanka kuwa gaaladii waa karhan waxay ku khasban yihiin xukumka ilaahay ee qadariga ah inay u hoggaansamaan oo xukumka ilaahay ku fulo ayay ku khasban yihiin laakiin xukumkii ilaahay ee sharciga ahaa dee umay hoggaansamin oo may qaadan ilaan waa kufaar gaalo ah ilaahay wuxuu tilmaamay oo uu yidhi miyaanay arag waxa ilaahay uu abuuray makhluuqaad iyo noolo oo dhan hadduu dad yahay hadduu xayawaan yahay hadduu geed yahay hadduu buur yahay yacni awalam yarow ilaa maa khalaqa allahu min shay min shaygaa waxa dilaal kali wuxuu khaas ku yahay waa wixii taagan kullu qaa'imin lahu dilun wax alle wixii taagan ee hadh leh ayuu ku dhacayaa shaygaa la idlaaqay oo ama insaan ha noqdo ama xayawaan ha noqdo ama geed ha noqdo ama buur ha noqdo waa taagano kasta wax kastoo taagan oo hadh leh miyaanay arkayn oonay ka cibro qaadanay oo shaygaa taagan ee hadh ka leh dee hadhkiisii bidix iyo midigba waa uga leexanaya oo waxaa loo jeedaa hadhkii markuu soo rogmanayo gelin hore iyo gelin dambaba dee marna midig buu ka marayaa marna bidix buu ka marayaa hadhkaas soo rogmanaye kolba dhinac ka marayaa iskama soo rogmanaye ilaahay buu u khuduucsan yahe oo u sujuudayaa oo u tasbiixsanaya ayaa la leeyahy marka macnuhu waxa weeye hadhkoodiibaa ilaahay u tasbiixsanaya hadhkoodiibaa ilaahay u khuduucaya miyaanay iyagu caqli iyo garaad lahayn kuwan lala hadlayo ee loogu taaglaayo sujuudda iyo cibaadadu miyay kuwan toobaana wax ku qaataan hadhkoodiibaa ilaahay u sujuudaya oo u khuduucaya oo aan caasiyeyne maxay iyagu ugu badheedhayaan cisyaanka iyo gaalnimada iyo kufriga maxay ugu badheedhayaan dabeed alla wuxuu tilmaamay wax alla waxa samaawaadka iyo dhulalka ku sugan alle inay u sujuudayaan malaa'igtana gaar baa loo xusay sujuudda caamkaana waxaynu tilmaannay waa tawcan wa karhan oo intooda iimaanka lihi cir iyo dhulba dee waxay alle ugu sujuudayaan waa tawcan laakiin kuwa gaaladiihi karhan bay alla ugu khuduucayaan sujuuddana waxaa looga jeedaa dee inay u khuduucayaan oo amarkiisa ay u hoggaansamayaan waa kuwa gaaladii oonay ka hoos bixi karin wuxuu ilaahay ku xukumaayo oo xukumka alla uu ugu talinayo kama hoos bixi karaan marka waa bimacna alkhuduuc way ku khasban yihiin inuu amarka alle ku fulo oo waxa weeyaan amarka ilaahay siduu alla ugu talagalo ay noqdaan alla waxau ihi waladiina kuwa haajaruu hijrooday fi llaah ilaahay dartii kuwa u hijrooday min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey dabadeed lanubawi'annahum waxaanu dejin doonaa oonu dejin doonaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan ay daaran xasanatan degaan iyo daar wanaagsan ayaanu dejin doonaa wala ajru laakhira aakhiro abaalkeeda ayaana akbaru ka sii weyn ta adduunyada low kaanuu hadday ahaadeen yaclamuuna kuwa waxogoo kala garanaya aladiina waa kuwa kuwa muhaajiriintu hum iyagu aladiina waa kuwa sabaruu sabray wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakkaluuna tala saaranaya wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa nebi allow ilaa rijaalan rag mooye wax kale maanaan dirin raggaasoo nuuxi aanu u waxyoonayno ilayhim iyaga aanu waxyoonayno ee fas'aluu bal hadda weydiiya kuwan inkirayee dafirayow ahla dikri kuwa cilmiga ehelka u ah ee kutubihii hore aqoonta u lahaa bal hadda weydiiyoo su'aala kuwa waxa weeyaa nebi moxamed rumeeye cilmiga garanayana weydiiya oo su'aala in kuntum haddii aada ahaateen laa taclamuuna kuwa aan ogeyn oon cilmi lahayn oon waxba kala garanayn bilbayinaati wazuburi wa arsalnaahum rusushaa waanu soo diray bilbayinaati aayaad cadcad baanu ku soo diray iyo wazuburi kutub ayaanu ku soo diro oonu ku soo dejinnay wa anzalnaa waanu ku soo dejinnay ilayka adiga nebi allow addikra qur'aanka ayaanu kugu soo dejinnay litubayina si aad ugu caddaysa linnaasi dadka maakii nusila la soo dejiyey ilayhim iyaga xaggooda lagu soo dejiyey walacallahum yatafakkaruuna weli kay yatafakkaruu iyo si ay uga fakeraan ama walacallahum waxay mudan yihiin dadku hadday qaataan dee yatafakaruuna inay fakeraan oo ay fahmaan afa amina ma waxay ka aamin noqdeen aladiina kuwii makaru sayi'aati ay camilu sayi'aat xumaanaha sameeyey waa marka makaruu bimacnaa camiluu la dhansiiye laga macneeyo ama waxaad tidhaha afa amina ma waxay ka aamin noqdeen aladiina kuwii makaruu makriga falay almakaraati shirqoollada kuwii sameeyey shirqoolladii iyo makriyadii asayi'aati ee xunxumaa makriyadii foosha xumaa kuwii sameeyey ma waxay ka aamin noqdeen an yaksifa allaahu ilaahay inuu la jaro bihim iyaga alarda dhulka inuu la jaro aw yaatiyahum ama uu yimaado alcadaabu cadaabku uga yimaado min xaydu laa yashcuruuna meelanay ogeyn aw yaakhudahum ama ilaahay inuu qabto miyay ka aamin noqdeen fii taqallubihim gadgadoonkooda dhexdiisa iyagoo ku sugan oo iska socsocdo safaradoodii ganacsi isaga jira ilaahay inuu hal mar qabto miyay ka aamin noqdeen famaa hum iyagu may ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay cagsi gelinaya oo meelna kagama baxsan karaan oo kagama badbaadi karaan aw yaakhudahum ama alla inuu qabto miyay ka aamin noqdeen calaa takhawufin cabsi korkeed iyagoo ku sugan inuu qabto miya ay ka aamin noqdeen ama calaa takhawufin ay calaa tanaqusin sida aysarkuba uu hoosta ku fasirayu ku tilmaamayo bimacnaa tanaqus in laga macneeyana macaanideeday ka mid tahay oo miyay ka aamin noqdeen allah inuu ku qabto calaa takhawufin ay calaa tanaqusin nuqsaan korkeed iyagoo ku dul sugan oo waxa weeyaan si si yar u nuqsaamaya oo naftoodiiyo xoolahoodiiyo maalkooduba kolba bar uu meesha ka baxayo ay baaba'ayaan si ay aakhiritaanka u dhammaadaan sidaa allah inuu ku qabto miyay ka aamin noqdeen fa inna rabbakum rabbigiin la ra'uufun waa mid tudhis badan oo addoommadiisa u tudha raxiimun oo u naxariista awalam yarow miyaanay arag ilaa maa khalaqa allaahu alla wuxuu abuuray oo min shayin shay uun ah waxa makhluuqaad alla u abuuray hadday insaan tahay hadday xayawaan tahay hadday buure iyo geeda tahay wax alla waxa makhluuq taagan oo hadh leh alla u abuuray miyaanay ogeynoonay arag yatafaya-u inuu iilanayu u leexanayo dilaaluhu hadharhkiisii canilyamiini xagga midigta inuu uga iilanayo iyo washamaaili xagga bidixyada yacnii shayga hadhkiisii inuu marna bidixda ka marayu uga iilanayo marna uu midigta ka marayo miyaanay arkayn sujadan xaal ay yihiin hadharhkaasi kuwa u sujuudsan lilaahi alla u sujuudaya walxaal hum hadharhku daakhiruuna alle ay u dulaysan yihiin oo ay u khuduucayaan marka macnuhu waxa weeyi qofka yacnii hadhkiisii uu sujuudayo ee alla uu u khuduucayaa miyaanu isagu ku cibro qaadanayn ee geedka hadhkiisii uu khuduucayo ee buurta hadhkeedii ee xayawaanka hadhkiisii yacnii wax alla wixii noole taagan ama waxa weeyaan ma noolaba ha noqdo jamaadaad ha noqdee wax alla wixii taagan ee hadh leh hadhkiisii ilaahay buu u khuduucayaa oo yacni u sujuudayaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu u tasbiixsanayaa marka dee miyaanay ku cibro qaadanayn oo iyagu ilaahay aanay u khuduucayn oo aanay u sujuudayn maxaa ku dhacay walilaahi alla yasjudu waxa u sujuudaya maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan oo dhan iyo wamaa fil ardi waxa arlada ku sugan oo min daaba wax arlada dul socda ah waalmalaa'ikatu malaa'igtiina ilaahay waa u sujuudayaan walxaal hum iyagu laa yastakbiruuna aanay iskibrinayn yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan malaa'igtu rabbahum rabbigood bay ka baqayaan min fowqihim xaal uu rabbigood ku sugnaaday xagga sare yacnii xaggooda sare xaal uu rabbigood ku sugan yahay oo uu ka sarreeyo oo dee culuwiga iyo fowqiyada ilaahay tabaaraka wa tacaala waa loo sugayaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa hore waatii inoo soo martay yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan rabbahum rabbigood min fowqihim xaal uu ku sugnaaday rabbigooda xaggooda sare uu ka sarreeyo wayafcaluuna waxaanay samaynayaan maa yu'maruuna wixii la faray wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online